Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa sabti soddonka bisha saddexaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin ganacsato ku guulaysatay bariis ay si tijaabo ah u beereen waxaad kale oo maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in soomaaliya aysan xamili karin in lagu celiyo dadka qaxootiga ah ee laga keeni doono dalka kenya gaar ahaana xeryaha qaxootiga dhadhaab xilli kenya ay qorsheynayso in la xiro xeryaha dhadhaab waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro baratay farsamada gacanta gaar ahaana korontada oo hadda ku shaqaysta barnaamijka tacab ayaad maqli doontaan oo aynu uga hadallo arrimaha beeraha balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo maxamed cabdiqaadir socdaal
qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dowladda eritereya inay baaritaano ku samayso dilalka aan sharciga ahayn ee ay geystaan ciidamada iyo inay meel ku sheegto maxaabiis la waayey oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee maaliyadda dalkaasi waxaa lagu sheegay qoraalka in askarta militariga ah aan lagu qasbi karin inay ka shaqeeyaan dhismaha iyagoo qaadanaya mushaar ka sii yar kan shaqaalaha caadiga ah ee ay qaataan iyagoo weliba qabanaya shaqadii ay qaranka u hayeen sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa qaramada midoobay ay ku eedeysay dowladda eritereya inay geysato xadgudubyo ka dhana xuquuqda bini'aadanka sida dil kufsi iyo jirdil dowladda eritereya ayaa diiday eedda ay usoo jeedisay qaramada midoobe khubaro qaramada midoobey ah oo madax bannaan ayaa sheegaya inay walwal ka qabaan dhibaatooyin loo geysto siyaasiyiin wariyayaal iyo culimo muslimiin ah oo ka dhaca eritereya boqolaal muhaajiriin ah oo lagu xareeyey xero silig ka samaysan oo ku taala magaalada el baso ee gobolka texas ee waddanka maraykanka ayaa ka walwalsan xilliga ay ka baxayaan xerada iyadoo ay badan yihiin dadka kasoo gudbaya xuduudda ay wadaagaan waddamada maraykanka iyo mexico xerada oo la furay dabayaaqadii bishii hore oo lagu sheegay mid sharci darro ayaan si rasmi ah loo ogeyn muddada ay ku jiri doonaan dadkan hay-adaha ayaa sheegaya in dadka la siiyo bustayaal cunto iyo hoy balse dhibaatada jirta ay tahay goorta la qorsheeyey inay halkan ka baxaan iyo waxa laga damacsan yahay mustaqbalka
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel ma jiro noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo shirkadda danwadaag oo iyadu ka shaqaysa soo dejinta iyo weliba dhoofinta dalagga beeraha ayaa waxa ay sheegtay inay ku guulaysteen bariis toddoba nooca oo ay si tijaabo ah u beereen tijaabada ayaa ka dhacday beeraha magaalada jowhar cabdishakuur axmed oo ah agaasimaha shirkadda danwadaag oon khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo bariiskan ay tijaabiyeen iyo noocyadiisa ha risidkii oo hadda aan samayno waxaa kasoo baxay beriis laysku haleyn karo oo toban mitrigtan qaarkiis toban mitrigtan toban mitrigtan iyo bar sagaal mitrigtan nooc ugu sokeeyey sideed iyo bar mitrigtan uu noqday bar hectarkii halka soomaalida midkay hadda tacbi jirtay laba mitrigtan laba mitrigtan iyo bar midka ugu badan laba mitrigtan iyo bar kasoo bixi jira hectarkii
waan gartay marka hadda beriiskaas ma soo go-ay oo beriis suuqa yaala miya mise weli miynaan soo saarin beriiskaas wuu soo go-yey laakiin kuma talagelin hadda suuq inaan gelino waxaan ku talagalnay richardkii labaad oo xilliga labaad inaan maaragtay dadka wax wanaagsan inaan toosino darte xilliga guge cimilada guge siduu ula qabsan karaa kii deyrta waa aragnay kii guge siduu ula qabsan karaa markii aan ogaano cimilada deyrta inuu la qabsan karo oo maaragtay beriiskiina aan badino kadib sanadka soo soco dayrta ayaan rabnaa inaan maaragtay aan bixino suuqana aan gelino waan gartay cimilada dayrta iyo cimilada gugu marka maxay idinkugu kala duwan yihiin ha cimilada dayrta waxaa lagu yaqaanaa inay xilliga uu yahay xilli aada u kulul dayrta cimilada gugana waad ogtahay oo xagaayo iyo qabuu iyo waxbaa jiro marka sidaasay maaragtay ku kala duwan yihiin xilliyada guga oo inta badan cudurka cayayaanka iyo waxaasaa badan xilliyada meesha oo dayrtana ay kuleelku ku badan yahay oo cudurada ay kuleelku inta badan u dilaayo ha waan gartay marka ilaa hadda tijaabadan aad samayseen imise macnaha beerood ama imise higtar oo kale baad tijaabiseen hadda waxaan tijaabada tijaabada hector bay eed markii hore hadda laakiin afar iyo toban hectar oo variety walba ama nooc walba oo kamid ah varietyadaan kamid ah laba hectar baa hadda aan ku tijaabin ku badinaynaa kan waa badin nooc hal hectar oo tijaabe nagu jiriyaa oo gooni ah ha marka hadda toddobada nooc briiska ama wada tijaabiseen mise qayb baa weli idiin dhiman maya toddobada nooc waa wada tijaabin tijaabadana way ka wada baxeen marka waad ku wada guulaysateen in sidii aad ugu talagasheen ay usoo baxaan oo dalagyadii briiska ay usoo go-aan sagaashan iyo sagaal percentage ayuu germinationkii qaybta maaragtay lagu qiimeeyo dhalashada lagu qiimeeyo sagaashan iyo sagaal wada waayo dhammaan hal haba ayaa ka ah sagaashan waan gartay qorshihiinu marka ma inaad si shirkad ahaana idinku beerihii u samaysataan oo aad beera beriisa abuurtaanba mise waxaad dooneysaan inaad maalgelisaan beeraleyda kadibna aad beriiska suuqa geysaan qorshihiinu waa noocee ha waa maadsantaha walaal beriiska sababaha ama keeni kara in maaragta caqabadaas aan raadino waxaa kamid ah inaan rabno inaan investment ama beeraleyda inaan maalgelino si ay usoo saaraan iyagana beriis ku filan wadanka iyo gobolka intaba beriiska aan rabna inaan maaragtay dadka aan ku aan ku maalgelina aan rabno shuruudo badan ay yeelan doontaa oo qofka beeraleyda uu rabay inuu kasoo baxayo iyo tababaro badan oo aan isleenahay horta beeraleyda ha qaataan markii beeraleyda tababaradaas ay qaataan kadiba insha allahu tacala iyagana aan waxaan la garab joogsan doonaa wixii ay u baahan yihiin dhinacii kale waxaan rabnaa inaan beeraleyda aan xasuusino in loo baahan yahay extension workers wax la yiraahdo ama maaragtay nimankan fidiyayaasha beeraha fidiyayaasha waxay ka caawinayaan in maaragtay cudurada ay u sheegaan cudurkan iyo cudurkan sidaan uu yahay daawadan daawadaanaan loo isticmaalaa marka waxaan rabnaa inaan beeraleyda naftarkeeda aan gaarsiino in dhibaatada caqabadaha jiro ay nala qaybsadaan si oo maaragtay ugu wada baxno ee dhibaatada ee maaragta beriis ku timid waan garanay markaan kasoo tagno marka beriisyadan toddobada ah ee hadda aad tijaabinaysaan qaybna aad tijaabiseen waxaa jira beriis beriis cadda la yidhahdo oo beeraha jowhar kasoo bixi jiray xagee ku dambeeyey ka beriis beriis cadda la yiraahdo beriiska hadda aan kusoo sheegay oo i r twenty two i r twenty fourka la yiraahdo noocaas waaye waxaan ku sheegaya beriiska oo jowhar wuu jiryaa laakiin waxaan leenahay noocaas dhibaatadiisa way badatay waxyaabaha aan daraasaadka aan ka sameynayuu kamid yahay marka maadaama oo uu jiriyey waqti dheer seventigii ilaa iyo hadda uu jiriyo waxaan isleenahay maadaama oo maaragta lagasii gudbaayo oo lala qabsanayo caalamka maaragtay uu sii horumaraayo noocyo cusubna ay yimideen haddana usii usii adkaysan karo cudurada iyo calamitk intaba usii adkaysan karo maadaama ay yimaadeen waxaan leenahay maaragtay kii hore wuu jiryaa ninkii tacban kara wuu tacban karyaa laakiinse mid ka fiican oo ka wanaagsan inaan siinaa anaga ku tala jirnaa waan gartay asalkiisa ma abuur dibadda laga keenay buu ahaa xilligii dawladdii markaan ka hadalno mise wax dabiici ah oo sida dalagyada kale waddanka ka buxuu ahaa maya asalkiisa waxaa noo keenay qolooyinkan chineska shiinaha keenay wuxuuna ka keenay markiisii hore philippine maxaa yeelay de chinaha wuxuu tijaabiyey mid uu china ka keenay calaamidkii intuuna ku bixi waayay markaas sida odayaashii waktigaas jooga noo sheegeen calaamidka maadaama uu ku bixi waayo waxay raadiyeen philippine philippine labadan oo maaragta i r twenty two i r twenty four ay ka keeneen iyo jeva hay-addan jeva la yiraahdo oo n g o ga ah ayaa iyadana noo keentay i r sixty eight oo mar damba keentay iyadana maaragta calaamidka uu ku baxayay saddexdaas noocaa jiraan inkastoo hadda dhibaatada jirta ay iswada qasmay aan lakala aqoonin waan gartay marka halka higtar oo aad tijaabiseen imise loor oo kalea kasoo baxaysa
baraitkii aan tijaabinay laba boqol oo loor bar hectarkii laba boqol iyo toban iyo saddex loor bar hectarkii boqol iyo sagaashan loor bar hectarkii ayay kasoo baxeen haa waan gartay marka muxuu u baahan yahay bariiskan markaad barbar dhigto bariiskii hore oo magaalada laga beeri jiray ama gobolka laga beeri jiray ha dhiba waxaan ku sheegayaa dhib magaciis macalda beriiskii hore horta abuur ahaan u khaldamay beriiskan wuxuu ku fiican yahay abuur ahaan wuu u saxan yahay beriis taya leh oo germinationkiisana lagu dhaaran karo ilaa iyo boqol boqolkiiba sagaashan iyo sagaal percentage horaan kugu sheegay wuxuu ku fiican yahay calaamidka ama cimilada oo soomaaliya hadda aan hayno inuu si fiican ugu baxaayo in uu ka quality badan yahay quantity ahaan la yiraahdo quantity tiro badanna uu soo saarayo meesha laba hectar laba mitr mitr tan iyo bar uu soo saari jiray beriiskii hore kan wuxuu soo saarayaa toban iyo bar sagaal sagaal iyo bar oo mitrigtan uu bar uu soo saaraya marka sidaas waxaa umalaysaa inuu kaga faa'iido badan yahay dhinac kale dhinaca beeraleyda iyo dhinaca suuqgeynta intaba
marka abuurkiisaa khaldamay aad tiri waa beriis fiican marka waxoogaa faahfaahaya abuurkiisaa khaldamay maxaa ka wadaa ha abuurkiisaa khaldamay walaal waxaan ka wadaa i r labaatan iyo labo r i labaatan iyo afar mid sidau isku noqday micnaha wuu isku darsamay waayo waa waxa sababta oo maaragtay uu qaylinaya nimanka makiinadaha warshadaha ka shaqeeyo micnaha hal site inaysan saari karin oo beriis masiif aysan soo saari karin maxaa yeelay labaatan iyo laba iyo labaatan iyo afartia isku darsamay isigoo isku darsan darteeda maaragtay warshadii ay caadi u aadina markii caadi loogu shaweyna hal register ama hal nooc ma samayn karaano labaatan iyo labadii site uu leeyahay labaatan iyo afar site kale uu leeyahay marka labadii site maaragta hal site midku noqon karo maadaama isku darsan marka midka hadda aan rabno inaan maaragtay baahino oo aan bandhigna aan rabno waxaan leenahay si oo warshadleyda naftarkeeda ay ugu qayb qaadato oo si wanaagsan oo ugu shiidmo beriis fiican oo nadiif oo quality leh ama ama nadiif oo aan jabsanayn suuqan loo iibgeyn karo sidaasuu kaga fiicnaanaya midkan kale ee isku darsamay ha bal toddobada nooc noo kala sheeg magacyadooda basmatiga waan gartay lixda kale magacood
noocyadan shan kamid a waxa waaye iri esa la yihahdaa waa qolooyinkan burundi iri ugu yaalo guanzim wimbo wenzi wimbo waa nooc ugu horeeyo waa magacyada sawaaxiliga waa sida dareemi kartid kazozi nooc labaad waaye komboko nooca saddexaad waaye mugwiza nooca afaraad waaye musa sakara nooca shanaad waaye waa tahay dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur axmed oo ah agaasimaha shirkadda danwadaag oo u warramayay idaacadda ergo
haddii aad joogto walna weyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee reediyo walnaweyn
sida aad qodobadaba dhegaystayaal ku maqlayseen qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaysa in boqolaalka kun ee qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha dhadhaab lagu celiyo xilligani soomaaliya taasina aysan soomaaliya awoodin xilli dowladda kenya ay qorshaynayso in la xiro xeryaha dhadhaab dadka ugu badan ee ka noqda xeryaha qaxootiga ayaa la geeyaa jubbaland iyo weliba koonfur galbeed haddaba su-aalaha isweydiinta mudan ayaa ah jubbaland iyo weliba koonfur galbeed diyaar ma u yihiin inay qaabilaan dadkan mase xamili karaan haddaba si xog dheeraada aynu uga helno ayaannu marka hore waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi aannu la yeelanay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland aadan faarax gaarane wariyaha rediyo ergo leyle cabdi maxamed ayaa weydiisay in ay diyaar u yihiin iyo in kale dadkan haddii xeryaha la xiro in la geeyo jubbaland wuxuuna yidhi haddaan ka jawaabo su-aashaada ah waxa nagaga aadan iyo u diyaargarowga annaga dadkan soomaaliyeed ee qaxootiga ee muddada aadka u dheer xeryaha qaxootiga dadaab joogay haddii dib loogu soo celiyo waddanka waxaynu ogsoonahay in aan nahay soomaaliya dowlad goboleedka hadda deriska la ama xuduudda la leh ee ugu dhow markay dadka soo galaan ay kasoo dhacayaan sidaan ugu daragalownay annaga hadda ilaa iyo labada kun iyo afar iyo tobankii dad badan oo qaxootiga ayaa waddankan dib oogu soo noqday oo xeryaha qaxootiga dadaab kasoo noqday oo tiradooda gaaraan ilaa lixdan kun marka waa dad soomaaliyeed oo wadankooda kusoo noqonayo sabab wadankooda loogu soo celiyo micnaha ay dib ugu soo noqdaan oo loo looga hortegi karana ma jirto laakiin waxaan ka codsanaynaa anagu dowlad ahaan maamul goboleed dhulkii ay degi lahaayeen waan siinaynaa waan soo dhaweyneynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gacanta ku hayay dalxuutii dadka ay la qabsanhayaan wadankii oo dadkoodii walaalahooda kalete ay u tageen ay oo la midoobi lahaayeen inay gacanta kusii hayaan ma garata waa gartay marka laga tago diyaargarowgeyna waxaa jirta in dad ka laabtay xeryaha dhadhaab ay ku sugan yihiin magaalada noloshoodu hadda waa sidee walahi dadku balaayo ma qabaan dadkoodii walaalahood ayay lasoo midoobeen waxay qabaan dee la qabaan waa iska garanaysaa soomaaliya oo dhan hadda soo kabashii ku jirta dhinaca amniga ayaa ma garanaysaa hadda xooga la saaraa wax dhib aho maaragtay dadku waxaa la rabaa awal waxay ahayaan dad hay-ado hoos joogo oo meel iskaga xareysan oo la quudiyo oo ma garanaysaa runtii waxbarashadooda iyo biyaha iyo wax walba o dhanba maaragtay iska firi ahaa waxaa laga yaabaa xoogaha challenges inay la kulmaan oo hadda biyo la-aan baa iska jirta hadda wadankan khaasatan degmada kismaayo oo dadka badi ay kusoo noqdeen biyaha waad iska garanaysaa oo biyoxumaa iska jirta haddaan adiga biyo maxaan iyo iyo gelin aan wadnaa laakiin way way fiican yihiin weliba dadka qaar waxay ka faa'iidaysteen guryo dawladda u dhistay oo laba laba qol ah oo hadda kuwa ugu dambeeyey ma garanaysaa aan bishan afar beri ka hore aan wareejinay saddex beri ka hore aan wareejinay oo ilaa iyo laba boqol iyo soddon guri aan ku wareejinay oo u badnaa dadkii dib ugu soo noqday wadanka runtii dadkaasa dee waa dad wax soo bartay oo ma garanaysaa waxaa ku jira dad ka fiican laftigooda ayaga laftigooda micnaha isku noloshooda isku mid ahayn laakiin waa dad waad garanaysaayo aan u baranin xoogsi iyo inay isdaberaan marka u baahan in xoogaa lala tacaalo laakiin hadda dawladda way ka warhaysaa waxa caqabadoo weyn oo hadda ay kala kulmeen ma jiraan ilaa hadda waa tahay marka dadku marka ay kismaayo ama deegaanada jubbaland kusoo laabtaan waxa ugu horeeya ee loo qabto ma in shaqo la siiyaa mise in guri la siiyo mise qaabka shaqooyinka ay ku helaan ma waxay ka duwan tahay qaabka dadka caadiga ah ee magaalada degan ay ku helaan runtii horta shaqo yarada africa oo dhan bay ka jirtaa oo ma garanaysaa had muhiimadda waxaa weeyaan waxyaalaha livelihoodka ama nolosha ruuxa uu u baahan yahay sida in horta ruuxa la siiyo aan u diyaarino dhul ay degaan oo ay xor u leeyihiin kadibna laga caawiyo ma garanaysaa wixii noloshooda ay shidan lahaayeen inaf ay micnaha qalabkan ma garanaysaa guryaha ay dhigan lahaayeen dhinaca biyaha laga taageero waxbarashada runtii waxaan isku daynay weliba dhammaan ardayda ma garanaysaa xagga dib ugu soo noqday in hadda si lacag la-aan ah iskuullada ay wax ugu bartaan oo meeshii ardayda kale lacag laga qaadahay ayaga aan lacag laga qaadin marka runtii anagu dawlad ahaana de international community-ga ayaan ku tiirsannahay waa tahay marka idinku doorkiina muxuu yahay marka hay-adaha laga tago iyo sida ay dadka u caawinayaan dawlad ahaan runtii horta soomaaliya waad ka garanaysaa oo waad weli hadda soo kabanayso hadda dowlad goboleedka jubbaland wax hadda ma garanaysaa aan isleenahay oo hadda dhaqaale oo gooni aan udhignay ma jirto maalidowda marka ra-iisul wasaaraha uu noo imaanayay oo meeshaan noogu imaaday runtii waa wax soomaaliya o dhan kusayso waayo dadka waa dad soomaaliyeed waxaana kala hadalnay in hataa xerooyinka qaxootiga marka la xiro dadkaas in diyaargaroob xoog leh oo emergency loo diyaargaroobo oan ogsoonaya hadda laftigooda dadka hadda qaxootiga kasoo noqonaya nolol fiican inayna meesha ku haysanin in ay magaranaysaa runtii waxa ay hadda lagu siinaya xerooyinka qaxootiga aysan ahayn wax noloshooda kaafin karo laakiin dadku way iska xamaalin jireen siyaabo kaleeta maaragtay ay noloshooda kusoo dhexsin jireen marka runtii anagu inaan dhul siino waa priority anaga koowaad hadda waxaan ku fikiraynay ilaa dhul labaatan kilomitr ilaa shan iyo toban kilomitr oo dhul gaarayo inaan magaranaysaa aan u goyno aan ugu diyaar garino dadkaas inay dib micnaha ay u degaan in aan u qorsheyno plan oo inaan wadooyin iyo meelihii iskuulka laga iskuullada laga dhigi lahaa xarunihii caafimaadka waxyaalahaas oo dhan garanaysaa in aan u diyaar gareyno marka doorka anagu waa sidaas ayada ah wixii magaranaysaa tabartaanada inaan dhul bixino inaan magaranaysaa aan qorshahaas plaanka aan usameyno kadib hadda waxaa qorshaha noogu jira in dadkii guryaha ugu soo noqonayo guriga dib ugu soo noqonayo inaan magaranaysaa ukaa saarno soomaaliya waad garanaysaao in keliya dhul aan la siinin laakiin dadkii inaan dhul beereed aan qaarkood wixii beere falan galo dhulka beeraha ee webiyada u dhow inaan dejino qaar wixii kulumaysi oo badda ma garanaysaa raba inay wax kasoo saartaan inaan duumo u gadno oo tababar kalumaysi ay usoo saaran lahaayeen aan ku tababarno iyo dadka kaleeto ee magaranaysaa doonayo in xoolaha ay dhaqdaan way waxaan kusonahay soomaalida in badi isay guuraa ay ahayeen dad baa marka haddii xoolo loo gado baadiyahaas xoolo ku dhaqan karo marka waa saddexda waxyaalood lafdhabarka soomaaliya u ah inaan isku dayno anaga inaan magaranaysaa dadkaas aan ku caawino oo noloshooda keliya aysan ahan dhul siiya laakiin balsaqaadkii ay wax usoo saaran lahaayeen noloshooda usoo dabeeri lahaayeen oo xal waara ay uga gaari lahaayeen noloshooda qorshe noocaasna dowlad ahaan way loo degsanta waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa aadan faarax gaarane oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland oo u waramayey wariyaha reediyo ergo leyle cabdi maxamed dhanka kale waxa ay leyla la xiriirtay cabdiqaadir cali maxamed oo ah agaasimaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee koonfur galbeed waxa ayna weydiisay su-aal ah bal inay diyaar u yihiin haddii xeryaha dhadhaab la xiro inay qaabilaan qaxootiga tirada badan ee laga keeni doono halkaasi wuxuuna yidhi qaxootigaasi markii hore dhibaatooyin ay la qaxeen oo ay la aadeen dalalka deriska ah sidaasay xaaladaasay ku naqdeen qaxooti in ay dib ugu soo naqdaan dalkooda dowladda koonfur galbeed hay-adeeda diyaaray u tahay in ay dadkaasi oo ay qaabisho markii horeba qoorsho waxaa jiray oo la filayey in dadkaasi dalka dib in ugu soo naqanayaan mar walbaba haddana waxaan filaynay in ay u imaan doonaan qeyb qeyb sida ay u kala daran yihiin inay usoo horumari doonaan taasoo dib ugu soo laaban doonaan dalkoodii hooyo ama markoodii hore meeshay ay ka barakaceen waa tahay marka maxaa u diyaariseen dadkaas hadda ka imaanaya bilaha soo socda xeryaha dhadhaab kolley waxaa jiro hay-adda qaxootiga ee koonfur galbeed waxa iyadoo kaashanayso hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo iyagana ah aan dawli ahayn ee caalami ah oo mar walba ka qeyb qaata daryeelka iyo gacansiinta qaxootiga ayay diyaar la tahay hay-adda koonfur galbeed ee qaxootiga iyo barakacayaasha waa tahay marka dadkii horey qaxootiga uga yimid halkee degan yihiin magaalada ma meel gaar ay ka degan yihiin mase waa kuwo dadka dhex galeen waxay u kala qaybsan yihiin dhowr goobood qaar waxay la degeen qaxootigii xeryahooda ayay agdegan yihiin qaarna waxay ku dhex milmeen dadkii deegaanka ahaa ama loo yaqaanay hosta community-ga kuwaas oo ay ugu milmeen qaraabanimo iyo siyaabo kale qaarna waa deegaamooween qaarna meelahoodii oo nabdoon ayay dib ugu laabteen inta kalena qaara waxaa jirto oo iyaga naftirkoodii shaqooyin iyo waxyaabo kale iyo nolosho ay sii raadsanayay oo usii gudbay ilaa iyo shabeellada hoose markaan leeyahay afgooye afgooye corridor ilaa iyo magaalada muqdisho halkaasoo ay ka raadsanayeen sidii ay u horumarin lahayeen xaaladooda nololeed qorsho oo waxaa jiro oo oo hadda loogu talagalay oo laba meel magaalada ah labada daafaheeda oo loo oo dhul ay dowladda koonfur galbeed ay bixisay guddoomiyaheeda degmada iyo ay bixiyeen kaasoo oo hadda qaybtii ugu horreysay la rabo in la dejiyo wixii soo barakacay iyo iyo dadka kaleo dibadda ka soo naqday kuwaasoo dhul shan boqo shan kilo shan kilomitr oo square ah kaasoo oo la dejin doono oo hadda laga dhisay laba saldhig boolis iyo soolaro laga suray guryana laga samaynayo musqulana laga dhisay kuwaasoo hadda la rabo oo loo guntaday oo qolo task force ah oo annaga aan ka mid nahay iyo hay-ada caalami iyo qaramada midoobay qeybta qaxootiga ay kamid tahay kuwaasoo la dejin doono magaalada guryana loo dhisi doono kuwa kale ee yimaada iyagana waxay helayaan meel ay kusii hoydaan oo gaarsiis ah oo laga dhisay barihii hore oo meelaha qaxootiga oo magaalada wacyiman waan gartay waxaa nagu maqaalo ah in maamulku aanu hadda awood u lahayn in uu casuumo dad ka imaanaya xeryaha dhadhaab ee qaxootiga ah marka waxaa hadda idin diyaarka ah ee aad leedihiin dadkaas marka ay yimaadaan yaan kusoo dhaweyneynaa hadday guryo ahaan lahayd iyo haddii ay shaqooyin ahaan lahayd maxay tahay
noloshooda ilaa muddo lix bilooda hay-adaha oo gargaarka ayaa waxay siinayaan qoondo oo loogu shubo lacaga oo e b c ga iyo iyo iyo qoondo raashiina lix bilood hay-adda qaramada midoobey ee cuntada w s d ay siiso kuwaasoo oo muddadaasi markay qaataan backagekaasi kadibna qaar waxaa ka mid ah hay-adaha ay qabanayaan sida oo vocational training tababarada xirfadla xirfadlayaasha ah kuwaasoo ay ka qayb qaadanayaan si ay u suurta gasho in ay noloshooda ay dhacsadaan oo aysay ku badbaadisaan xaaladooda nololeed waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir waan kaaga mahad celinayaa waktigaaga shukran radio ereg waa aadaa umahadsantii kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir cali maxamed oo ah agaasimaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee koonfur galbeed
gayiganfuaala kuwa gaarka u lahow bulsha waxay gumowdaa markay geedaheeda gudin intay u qaado gumaday idlayso idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahay geyigu idin siiye geedweynta hadhiciyo galoo lagu manaystee gumashaada midhihiiyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo siryan gaardhiyaayiyo goray haaduweyniyo geri qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaaba idugaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagi guduutiye gobolkii dhacayaba guudka lay sudhaayee garcadaadigiina iyo guurtidiina keeno maxaa nagu galaysaa
waa hagaag dhegaystayaal waxaa weli inoo soo socda barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno arrimaha beeraha balse marka hore dhallinyaro baratay farsamada gacanta ayaa hadda ku shaqaysta islamarkaana la soo baxa nolol maalmeedka qoysaskooda taasi oo wax badan ka bedeshay noloshii hore ay ku noolaayeen wariyaha rediyow ergo jibriil cismaan cilmi ayaa soo diray warbixin oo arrintaasi ku faahfaahinayo mukhtaar qaasim cali oo toddobiyo labaatan jir ah waxa uu ku shaqaystaa farsamada korontada muddo saddex bil ah waxa u suura gashay in qoyskiisa uu ka soo raro xero barakac oo ku taala duleedka magaalada gaalkacyo iyo inuu waxbarashada ka bixiyo wiil ay wada dhasheen oo bilaabay iskuulka markii ugu horreysay qoyskiisa oo muddo laba sano ah ku noolaa xero barakac ayaa ku tiirsanaa gargaarka hay-aduhu sida bilaha ah ay uga bixiyaan xeryaha lagu barakacay waxa uu raadiyo werge u sheegay mukhtaar in cunuxumada ka jirtay xerada ay ahayd in afar iyo labaatankii saacba qoyskiisa hal mar ay dabka shidan jireen waxay hay-adaha ka heli jireen qoyskiisa minhaaf bur bariis iyo sonkoro ah oo muddo bil ah ay isticmaali jireen inkastoo bilihii u dambeeyey ay gabaabsi noqdeen raashinka laga bixin jiray xeryaha sababta ugu weyn ee mukhtaar ku dhalisay qabashada shaqadan waxay ahayd xaaladda qoyskiisa ay ku sugnaayeen iyo inuu isbeddel uun sameeyo si ay uga guuraan xaaladda nolosha ka jirtay xerada lagu barakacay noloshiisa iyo tan qoyskiisa ayaa isbeddeshay markii uu ka qalinjabiyey barashada farsamada gacanta gaar ahaan qeybta korontada oo ay dhiganayeen muddo lix bil ah isaga iyo afar iyo labaatan qof oo kale xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada gaalkacyo ayayna ka baranayeen mukhtaar ayaa bilaabay inuu si iskiisa ugu shaqaysto xirfaddan uu bartay isagoo qalabka uu ku shaqaynayo ka helay xarunta xirfaddan bartay bishii janaayo ee sanadkan ayay u suuro gashay inuu qoyskiisa kasoo raro xiradii lagu barakacay ee ay deganaayeen oo ahaa buush ka samaysan boco jawaano iyo ula laysku dhisay waxa uu dejiyey laba qol oo ugu kiraysan lixdan dollar oo ku yaala bartamaha magaalada new shaqadan waa shaqo horta adag oo dhib badan ma garata waa shaqo khatar ah qofka naftiisa ayuu u biimeynaya ma garata anaa socdo ciyaadiye oo goobo si micnaha aan wax ooga helo ama fadi aan dadkan ugu faa'iideeyo ana ay faa'iida igu noqoto maalintii adigu markaa guriga ka shaqaysa oo alaabtiisa ku bilaabi karta dhib toban doolar ayaa ka qaadanaysa hay-adii aanan ka qala jirinay waxayna siisay shur dhamaystiran oo alaabtii sabtada looga shaqaynaya ah iyo tanajar calaa qof nolosi xagga waktiga wax badanaa isbedelay anaga wax badanaa isbedelay aniga wax badanaa iska bedelay oo magaalada dhex maray waa shaqeeyey waan socday subaxa hore ayuu kacaa si uu ugu adeego macaamiisha kasoo wacda taleefankiisa gacanta inta uusan bilaabin inuu si shaksi ah ugu shaqaysto ayuu sheegay in dhowr jeer shirkadaha kuwa korontada bixiya ah uu codsi shaqo u dirsaday balse aysan u suuro gelin inuu wax shaqo ah ka helo haddase midda gaarka u ah waxa uu u arkaa inay ka qiimo badan tahay mushaarka bilaha ah ee shirkaduhu ay bixiyaan oo ah boqol dollar waxa uu sheegay inuu ku xog wareystay xirfadlayaasha la midka ah ee u shaqeeya shirkadaha korontada sidaasna uu ku ogaaday lacagta la qaato celcelis ahaan inay ka yar tahay tan uu helo toddobaadka ayuu xusay in shan ama afar maalin uu si joogtaa u helo shaqadan qoyskiisa oo shan qof ah ayaa gaalkacyo ku yimid barakac bishii toddobaad ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markii abaartu ka dishay boqol neef oo ari ah iyo labaatan geel ah oo ay ku dhaqanayeen deegaanka gallaadi oo ka tirsan dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxa uu ka shaqaynayay maqaayad shaaxa lagu kariyo oo uu ku lahaa deegaanka taas oo ka xidhantay markii abaartu ay dhacday waxa uu ku biiray xerada barakaca ee halabooqad halkaas oo isaga iyo kumanaan kale ay ku ahaayeen gargaar sugayaal inuu ka dhashay qoys xoolo dhaqato ah darteed mukhtaar nasiib uma yeelan inuu iskuul dhigto si la mid ah carruurta magaalooyinka muddo laba bilood ah ayuu dhiganayaa macad lagu barto cilmiga kombyuutarka iyo luuqadaha oo isagu uu iska bixiyo lacagta uu ku dhigto adduunku maanta la joogo waad aragtay markii aan awa anigii nin baadiyaha joogo baan ahaa dee nin waxbarasho ku taxalluqa ma ahayn hayuu kalaftay inaan waxbarto oo isku taxallujiyo inaan waxbarto nin dee dhalinyar waxbarata iyo diiladeeda markaan arkay dad ka shaqeystay macnaha oo ama hay-ad u shaqeeya ama inay dad waxbartay yihiin mid yar baan isku holgeynay mid yaroo hadda raad baan ashaad hadda isfadhiya isna iskuol aan dhiinay oo iskool qiimo yar lacag afar dooro bishiina laga qaado shan iyo labaatan dooraraa laga qaadaa wiilkana afar dooro baa laga qaadaa lacagtaas marka waxaan raadiyaa waa raadiyaa intaas bishu dhammaan waan raadiyaa iyadana oo waxaan isku taxlijiyaa inaan helo warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gaalkacyo ayuu sheegay inuu ka maqlay fariin la xiriirta inay jirto fursad dhallinyarada lagu barayo farsamada korontada sidaasna uu ku tegay xarunta ugu dambaynna fursaddan uu helay mukhtaar waxay shaqo wadaag yihiin saddex dhallinyaro oo kale oo xarunta farsamada gacanta ay kasoo wada qalinjabiyeen kuwaasoo shaqada korontogelinta guryaha cusub ee la dhiso si wadajir ah ay u qabtaan marka shaqadu ay badan tahay oo guryaha cusub ay korontada gelinayaan waxa uu intaa ku daray in guryaha dhismahooda cusub yahay ay ku rakibaan fiilooyinka korontada iyo qalabka kale sida layrka shirkadaha korontadana laga rabo oo keliya inay tallaalaan dabka laga soo jiidayo shaqooyinkan ay shirkaduhu qabtaan waxay dhallinyaradan oo aan shirkadaha u shaqayn ku qaadataa inay helaan dadka guryaha dhisa oo ay la ballamaan kuwa gada qalabka korontada oo ay ku codsadaan inay soo wacaan marka qalabka korontada laga gadayo iyo dadka magaalooyinka ee ay isyaqaanaan oo ay caawinaad ka helaan maxamed aadan guure oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa ka mid ah saaxiibada mukhtaar ee farsamadan korontada ay isla soo barteen si wadajir ah ayay magaalada uga wada shaqaystaan inkastoo maxamed uusan qoys gaara lahayn haddana waxa uu ka caawiyaa hooyadiis iyo saddex iyo toban qof oo kale oo ay wada dhasheen oo toddoba ka mid a ay ka yaryihiin waxay ku noolaan lahaayeen waxay ku nool yihiin xerada balli abaar oo labaatan kilomitir gaalkacyo u jirta dhanka waqooyigana kaga beegan halkaas oo uu sheegay in hay-adda u n h c r sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ay guryo uga dhistay maxamed isaga oo yar ayay qoyskiisu dagaallo qabiil uga soo barakaceen magaalada baydhabo waxay tan iyo markii ay yimaadeen gaalkacyo deganaayeen xerada hadda ay ku nool yihiin halkaas oo gargaarka hay-adaha ay ku heli jireen balse hooyadiis ayaa ka shaqo bilowday maqaayad shaaxa lagu iibiyo si ay u dabarto nolosha carruurteeda hadda ayuu sheegay in nolosha qoyska isagaa mas-uuliyaddeeda uu qaaday galan iskuulkeygii baan aadaa hadda meeshii waa distance aada u kala fog gaarigii maalinna lacag baan haystaa maalinna lacag la-aan baan maaragtay anoo iska lugeynaya gacanaha daataan dhahaa hore iisii qaada marka dadku maaragtay maalin aan lugeyn ku imaadaa jidha saan aroorta usoo kaco aan meesha imaado saddex saac waan kala marba waasi mar lacag aan haysto waan soo raacaa waa labiiyo toban kun baa laga soo qaadaa marmar aan lacag la-aan ahana dee gacantaan utaagaa qofkii qaadayo waa qaadin haddii la aan waayan waa iska soo lugaya toba kalmid ay dhahaan baan joognay awal meeshii baan ka kacnay hadda meeshaan ballaabaar ay dhahaan baan joognay hadda marka hay-addaana na siisay dhulka oo toban mitir oo iskuweer aweye hadda gurigaasa ku noolna waxa uu sheegay in halka ay degan yihiin subax walba uu kasoo lugeeyo maadaama aysan kasoo guuri karin oo dhul iyo guri jiingad ah ay ku leeyihiin dhibaatada uu wajahayo ayaa ah masaafada uu soo lugeeyo iyo shaqada laga rabo waxa uu sheegay in lacagta uu ka helo shaqadiisa ay tahay hadbasi mar uu ka helo toban marna wax ka badan shan dollar ayuu bishii ku bixiyaa iskuul gaar ah oo luuqadda ingiliishka lagu barto oo uu bilaabay laba bil ka hor waxa uu tilmaamay in xirfaddan inta uusan baran ka hor shaqo uusan qaban jirin fursaddanna uu helay markii ay kusoo wargeliyeen dad qaraabadiisa ah oo maqlay fursaddan xirfadaha lagu baranayay lacagta uu ka helo ayuu u dhiibaa hooyadiis marka laga tago inta uu iskuulka iskaga bixiyo markii aan certificate la siiyey shahaadadii aan ka qaatay aniga ninka odayga ahaa shirkadihii meesha ku yaala ee telefada ka shaqeynaya baan waxaa u qabsanay codsi baan u dirnay codsigii maaragtaan u dirnay maaragtay in nala shaqaaleysiyaan rabnaa baan nari codsigiina meel baa laska dhigay markaan ku laabanay adiga hal dil baan kula laabaninay markaan ku laabanay shirkadii waxay nagu dhaheen ninkii aada u digtan codsiga wuxuu jiraa dubai in wuxuu jiraa nairobi adiga xoogaa hadala maaragtay oo nuxur aan lahayn ay nagula hadleen waan dareennay in maaragtay xoogaa boos nooga banaaneen maxamed cabdinaasir waa madaxa isku xirka xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada gaalkacyo waxa uu sheegay in dhallinyaradan ay ku xusheen inay yihiin barakacyaal iyo kuwo danyar ah oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda waxaan aragnay baahiyaha ka jira deegaanka iyo dadka barakacayaasha ah baahida ay u qabaan inay xirfad helaan ayaa nagu dhiirigelisay maadaama barakacayaashu ay sanadahan dambe aada u xibateen maadaama dadka abaar saameeyeen dhalinyaro badanna ay kusoo biirteen jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
radio ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhagaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
waa wax wasaqa la xiriira wasaqa caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahayy ayaa la yidhaahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba
barnaamijka tacab ee arrimaha beeraha aan uga hadalno waxaan kusoo qaadanaynaa toddobaadkan cawska iyo sida uu dhibaatada ugu hayo nafaqaynta loogu talagalay dalaga beeraha sida la ogyahay cawsku dhibaato badan ayuu u geystaa dalaga beeraha waxa uu la qaybsadaa waxyaabaha lagu nafaqeeya beerta biyaha iyo weliba qoraxda haddaba si wax looga qabto arrimahaas oo beeralaydu ay baraarug badan ugu yeeshaan ayaa toddobaadkii hore magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay tababar loo qabtay ilaa afartan qof oo beeralay ah oo ka kala socday iskaashatada gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan waxaana tababarka uu kusoo beegmay iyadoo hadda wixii ka dambeeyo loo diyaargaroobayo xilliga beer abuurashada marka ay da-aan roobabka guga haddii alla idmo waxaa tababarka beeralayda lagu baray sida ay tahay in cawsku ay uga hortagaan iyo khataraha uu cawsku ku hayo beeraha haddaba markii uu tababarkaas dhammaaday ayaa wariyaha iyaga cabdulaahi maxamed xasan waxa uu waraystay laba qof oo ka tirsan beeralayda ka qayb galay tababarka kuwaasoo kale ah xaliimo sheekh cabdalle oo ka mid ah beeralayda degmada balcad iyo weliba cali barsinji huud waxaana uu wax ka weydiiyey waxyaabaha ay tababarka ka faa'iideen ka beeraley ahaan
waxaa halkan u nimid inaan ka faa'iidaysano maanta siminaar ku qaadanay sida cooska dhibaato ahay dalaga wuxuu noo yahay dhibaato aada u weyn oonan ogeynin oonan ka faa'iidaysanay maanta dalagaas oo u keenaya dhibaatada wuxuu la qaybsahaa wax walbo sida to nafaqada qoraxda wax walbo maadaama aan fahanay cooska wuxuu yahay dhibaatada ugu weyn ee dalaga maadaama uu dhibaato ahaayo lana qaybsahaayo nafaqadiisii sida biyihiisii oona ka kori karin sidaa darteeda ayaa ku qaadana cashar waxaa noola sheegay inaa maxay aheeto oo la buufiyo sun lagu buufihaayo kadibna suntaas oo dilaayo lana falaayo markuu ku jiro abuurka ayaa la buufiyaya kadibna waa la korfalaa sidaa darteed waxaa dhimahaya cooskii sidaas ayuu ku badbaadayaa dalagii waxyaaba kaloo aad ku barateen tababarka ma jira oo markii laga soo tago cawska sidoo kale waxaan ku qaadanay inaa maxay aheeto dalagaasi haddii aan maxay aheeto oo aamiyahaas ka bixino inuu dalag inoo badahaayo sida shalay markaa ka keenaynay afartan camal maantana noo imaahayo siddeetan boqol sidaa darteeda oo maxay aheeto lagu hayo curyaamis cooskaas dartiisa sidaas oo dalageenina kor noogu baxay ayaa ka faa'iidaysa cawska waa nuucee cawska dhibaatada ugu badan idinku ahaa kurdada jarbada maxay aheeto quulka waxaasoo dhan waxay la qaybsahayaan maxayta nafaqadii oo ee qaado lahayd ayay la qaybsahayaan waana dhibaato dhibaato weyn ayay ku hayaan sidaa darteeda waxaa nool sii sun oo cayaankaas naga dilaysa hadda markaad aad ku laabato beertaadii tillaabta ugu horreysa qaadaysa maxay tahay waxay tahay inaan cooskaasi la dagaalamo si aan ku baabi'i lahayo halkaas maadaama dalagaa tacbada inuu aad igu soo baxo oo ii soo waxaysmo maadaama aan maxay ahayta aan ka baxnay aqoon la-aantii hore oo maantana galnay weji hor leh sidaa kula dagaalanno cooskaas sidaa darteeda meeqa hegtaraa leedaha adiga waxaan leenahay laba iyo toban hegtar maxaa ku yaala hadda wax ku yaala ma laha laakiin maxay ahaytaan waxaa ku tala jirnaa sida go-a soo socdo aan u diyaarin lahaynin dhulkeena maadaama oo tacabkiinu kusoo fool leeyahay go-i sidaa darteeda waa diyaarihoynaa dhulkii galeey digir sidoo kale gu' waaye gu-ina waxaa la tacbaa sida galeeydoo kale diirtoo kale maadaama ee deer ahaynin sidaa darteed waxaa ku tala jirnaa inaan galeey tacban iyo diir sababaha horta cooskale la dagaalama waa badan yihiin ayu nooc waaye laakiin hadda maanta waxaana la faa'iideeyey in cooskaba oo beerta ka soo baxaayo oo la buufihaayo haddii la buufiyana kaa dhimahaayo soo dalagaadi ku nabadgelaayo amba yaanyo ha ahaato amba gelley ha ahaado amba ayu nooc qudaar wixii beer lagu tabcayo ha ahaato waxaanba aragnay maanta tababarkana la furay inay faa'iido tahay ee coos la buufihaayo oo cooska dhimahaayo dalagina kuu nabadgelaayo waxaanu ku tala jirnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sidii hawshaas deebsantaas oo cooska dilayso oo dalagana kuu nabadgelaayo sidii ku heli laheen inay raadkeeda ku joogsano beerihiina saas ku tabcano
ka hor intaada maanta aan aan aan baran sida cooskan inuu dhibaato yahay ama in suntaas lagu dilo kale maanta ka hor suntaas in lagu dilo oo la buufihayo cooska waxay sheegtay inaad ogeyn maanta barat laakiin ka hor cooska sidee kula dagaalami jirteen waxaan ugula dagaalami jirnay oona ku beeraaleyanahay horta kow awalan beerta tacabkeeda makiinaa la gelihaa haddii makiin la geliyo biyaa lagu shubaa makiin lamaadaa lagu celihaa dalagiyaa lagu abuuraa dalaga haddii usoo dhasho waxaa jirta mid la yidhaahdo khodo dadna u yidha oo u yaqaaniin yaambo waa qodaynaa mugu waa falaynay cawska saasaan ku dili jirnay aan dalagana aga soo saari jirnay cawska cawska waa fali jirnay dalagana saasaa noogu kori jiray aan waxaa heli jirnay maadaama oo amba wax dilaaya amba wax kaloo birlaasilaad koraaya aan haynin inaan makiinayno makiinta ka dabadeedna inaan yaanba u qaadano oon fujino intaasaa aga keeni jirnay maanta heer waxaan maqalnayba faa'iida ahaan in cooskaba la buufihaayo adoo dhib kale iyo culays kale iyo xoog kale kaa gelin oo cooska dhimaayo dalagaadina ku baxaayo laakiin markaa fiiriso waxyaabaha lagu buufaayo waxaa gelaya qarash iyo yaambada markii la barbar dhigo teebaa faa'iido ula beeraleyda iskuma dhawa iskuma dhawa waxaa faa'iido badan sida hadda maanta tilmaamo ahaan helnay buufiska sababtoo ee beerta ya- gacanta markii lagu falayo yaambada lagu falaayey laba joor aan falaynin laba joor waxaa la yidhahdaa yaamba horo iyo yaamba caddo markii hore jiwaalkii waxaa lagu falaa boqol iyo konton boqol iyo konton shilin soomaali aa lagu falaa markii labaad oo yaamba caddada waa leeyna boqol kun shilin soomaaliya lagu falaa boqol iyo labaatan aa lagu falaa intaas aytarkii meeqa u keeni karaa marka boqol iyo konton ilaa boqol laba boqol iyo konton calaa toban iyo lix jiwaal haddii lagu dhifto wixii keeni wixii keeni karta waa la fahmaa waxaa marka meeshaas kalsooni qabnay daawada sunta inay intaas qaadihayna marka adi ahaan calimarjihan meeqa hegtara leedahay kuu tacban aniga sagaal egtaran tabcaay sisin yaanyo bocor qare ayu nooc aan u qaybiyahay sagaalkaas ay tara jiwaal boqol iyo konton ilaa boqolkaasaan ku tabcaay waxaa ii qorshaysan beeraaleydi aan ka soo tegey faa'iidada maanta inta aan ka helay inaan muxaadaraad u sameeyo oo wixii inta aniga ka faa'iiday iyo kana u faa'iideeyo oo dhibkii falowga ka mari jirnay boqol iyo kontonkii iyo boqolkii oon daawo ku raadsano cooskaska buufino dadkana saas aniga wax leebaro u baro cabdiqaadir nuur hadaafo waa aqoon-yahan dhinaca beeraha ah waxa uu ka tirsan yahay ururka horumarinta beeraha ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo smaab ee soo qabanqaabiyey tababarka beeraleyda lagu baray cawska iyo khataraha uu ku hayo dalaga haddaba waxaanu wax ka weydiinay bal si qoto dheer marka laga hadlo waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo oo beeraleydu ay sameeyaan si dalaga beeraha ay ku abuurayaan ay u noqdaan kuwa guuleysta
inkastoo ay beeraleyda ay ku dadaalaan inay cawska la dagaalamaan haddana beerta uu tacbi karahay qofka oo cawska la dagaalami kara oo aaday u yartahay oo ah micnii hectar oo dhib ku aba halkii hectar micnii waa lix iyo toban jibaal ama toban kun oo mitro isku reeg marka waa dhibay ku tahay marka shaqa dadkii beeraha ka shaqayn jireen xooggooda waxay soo galeen magaalada ayagoo hay-ado ay lacago u tuurtuuraayaan oo si aan beeraha loo tacbanin marka maadaama uu yahay cawska mushkiladda ugu weyn ee beeraleyda haysato waxaan u sheegaynay habab badan oo kala duwan oo lagula dagaalami karo dhammaan waxa cawska ay la dagaalamayaan ma cawska oo dhan ay la dagaalamayaan mise caws martilmaameed oo waxaa jiro caqabad ku ah beeraha cawsas oo caqabad ah waa jiraan cawska micnihii kurdada iyo jarbada iyo kuwo kaloo badan micnihii waxa oo ay la qaybsanayaan nafaqadii iyo biyihii iyo qoraxdii ayay la qaybsanayaan qaarna waxay samaynayaan in ay sumo ay ku daayaan xididada ka daayaan oo oo wax u dhimaya markaa dalagii la tacbanayo oo in wax soo saarkiisa lagu nacfiyo la rabo si isaga u noolaado marka farsamooyin badan aa jiraan oo ah in maaragtay laga hortago cawski ka hortagiisa micnihii waxa waaye in oo dhulka inta aan la tacbin dhulka la caragediyo caragedintaas waxay dilaysaa cawski wakti dheer oo jiilaalka in caragedin la sameeyo caragedinta marka la sameeyo kadib haddana la sameeyo waxaa la yidhahdo erbish ama cawskii in iyo burarkii lasii burburiyo haddana mar kale kadibna warka waxaa cawska culayskiisu waa yaraana marka sidaas la sameeyo farsamadaas la isticmaalo farsamooyin kale oo la isticmaali karo waxaa waaye in oo biyo fara badan lagu daayo oo sida tiyaba kurdada camal in biyo badan dhulka lagu daayo biyahaas badan marka wakti badan hadday ku jiraan cawskii wuxuu weynaya maaragtay hawo oo weynaya oxygen haddoo waayo waa dhimanaya waa iyadana farsamo kale farsamada kale ee la isticmaali karo waxaa ka mid a in la gubo cawski farsamooyinkan kale waxaa waaye gacantii fal in lagu sameeyo oo yaamba la isticmaalo adduunkana yaamba waa laga gudbo hadda waxaa waaye xataa waxaa jira qalab iyadoo dalaga ku yaallo cawskiina lagu fali karo inuu jiro laakiin annaga dhinaca qalabka soomaaliya jiro waa yaryahay dadka haystaan waa ma badno waa manihii waxaa jiraan hataa beeraleyda yararka maadaama ay yaraatay tirada dadka beeraha ka shaqayn jira ay yaraadeen in qalab yar yara oo lagula dagaalamayo cooska iyo dhulka lagu diyaarinaaba in beeraleyda dadka ganacsatada ay keenaan ayagana taladaas oo ku bixi doonaa hadduu ilaa yaraada
dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii beeraha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafaya anigoo maxamed xaashi ah sidaasiyo nabadgelyo
haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato ama khabiirka aad weydiiso su'aalo la xiriira beeraha waxaad nagala soo xidhiiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban adigoo noo duubi kara fariin cod ah iyo weliba mid qoraal ah weli erga ayaad naga dhagaysanaysaan annagoo ku guda jirna barnaamijka maanta waxaana nagala socotaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a f m yada halka dadka adeega internetka heli karan ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g waxaa inoo soo socda barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno arrimaha beeraha balse iminkana sool deegaan lagu magacaabo kulaal ayaa bishii hore waxaa jabay ceel ay ka cabi jireen dad xoolo dhaqato ah oo aada u fara badan ceelka waxaa la sheegay in ay ku timid cillad taasi waxa ay sababtay in xoolo dhaqato fara badan ay u hayaamaan ama u barakacaan deegaano kale si ay biyo u helaan balse ceelka oo dib loo hagaajiyey ayaa mar kale waxa ay dadku dib ugu noqonayaan isla deegaanka kulaal si ay uga faa'iidaystaan ceelkaasi wariyaha redio ergo faarax dubad ayaa soo diray warbixin uu arrintani ku faahfaahinayo boqolaalo qoys oo xoolo dhaqata ayaa saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay dib ugu soo noqday deegaanka kulaal oo qiyaastii laba boqol oo kilomitir u jira magaalada laascaanood hilaadii halkaasoo iga guureen biyo yaraan soo noqoshada qoysaskana ayaa ka dhalatay kadib markii loo cilad bixiyey bamkii biyaha ka soo saari jiray ceelka deegaanka kulaal oo gubtay sidoo kalena la cilad bixiyey tuubooyinkii iyo motoorkii dabka dhalinayey ee ceelkaasi ku xidhnaa cabdilaahi yuusuf cabdinuur oo ah maamulaha ceelka kulaal ayaa raadiyaha bilaadanimada ergo u sheegay in ay weli socoto dib u soo noqoshada qoysaskii horey uga guuray deegaanka kulaal waxaana uu xaqiijiyey in shakhsiyan uu arkay ilaa boqol iyo konton qoys oo uu yaqaanay kuwaasoo qaarkood dib ugu soo noqday toddobaadkan hase yeeshee ay tiradu intaasi ka badan tahay oo ay gaadhayso boqolaalo qoys cabdilaahi ayaa tilmaamay in maalintii ay hadda ceelka ka cabbaan dad ka badan qoysaskii xoolodhaqatada ahaa ee horey biyaha uga heli jiray halkaasi arrintaasi ayuu u sababeeyey in ceelka ay ku soo dhowaanayaan qoysas deegaano kale biyoyaraan uga soo guuray kuwaasoo soo doorbidaya inay ka cabbaan ceelka kulaal ee dib loo cilad bixiyey
dadkina markii hore kudhaagaysanku beeya galbadeen iyagoo beelaha dadeen waa lacag u haysan waa ka raysteen waa lacabaya alxamdulillah ma garatay dadka ma garatay intu markuu wato markuu wato hadda talaada waxaanihaa la barmarnooha way ku yidaaneen dadkii gulooyena waa soo noqday intaba badanna waa timi aadkana waa shaqaynayaa alxamdulillah raadiyo ergo ayaa horey u waraysatay cabdilaahi yuusuf afar iyo tobankii bishii hore ee febraayo markaasoo xaalad biyayaraan oo daran ee ay ka jirtay deegaanka kulaal waraysiga waxa uu faahfaahin kaga bixiyey saamaynta biyayaraanta deegaanka iyo barakaca ka dhashay iyo nooca cilada sababtay in biyayaraantu deegaankaasi ka dhalato
markii hore deda fara badan oo dee toban boqol oo qoysa ka cabisay oga markii uu sabay dadku meeshu kala yaacay ma garatay marka waxaan gaarsiinay marka waxaan gaarsiinay ilaa hadda erga erga ma garatay dabadeedna hadda sumcadda ugu warbixisay waana maatanta garatay dabadeedna xeerkii waa naloo sameeyey dadkiina waa nagu soo noqday ma garatay dambadeeda laga bedelay asaabkeeda laga bedelay haddana waa lacabayaa ma garatay waxaan iska helay waxaan iska waxaan iska helay ilaa hadda erga erga waa hay-adda r c iyo ilcadda ergo ee warka naga gudbisay inta waynu magaceynayna ma garatay maxamed cabdilaahi xaaji oo ah madaxa gobolka sool ee hay-adda qaxoontiga ameerika ee magaceeda loo soo gaabiyo a r c ayaa sheegay inuu raadiyo ergo ka dhegaystay dhibaatada biyayaraanta ee ka taagan deegaanka kulaal taasoo ka dhalatay cillad ceelka ku timi kadib waxa uu xiriir la sameeyey madaxda sarsare ee hay-adda si ay dadkaasi u caawiyaan sida uu sheegay maxamed waxaa jirtay inaan dhegaysanay dhacdo bili-aadantinimo oo aada u darnayd xilligaan aada u xanuun badnayd oo ku aastaysnayd ama ku beegnayd afar iyo tobankii bishii afar iyo tobankii bishii hore dhacdadaasoo tilmaamaysay in ceelka deegaanka kulaaleed uu fadhiistay ahaana water sourceka keliya ama ceelka keliya halka ku yaalla ama isha biyeed ay isku haleynayaan dadka deegaanku ay shaqadii gabtay ama uu shaqadii joojiyey arrimaha halkaa deegaanka laga soo sheegaya marka ay jir inay keentay disbalacement barakac xoolaha nugulka ahoo deegaankaas ku bakbaktiyey cabsi aada u daran oo bili-aadantinimo oo qabatay dadkii meesha joogay oo dhanka biyaha ahayd dabcan badalaaba ama aalaa waxaan dhegaysanaa ama warbixinta ka qaadanaa idaacadaha caalamiga ay ka mid tahay radio ergo oo weliba ergo usii dheertay in arrimaha bili aadanka ay si relevant information ah ama xoog lagu kalsoon yahay aan uga helno xoogahaasi waxay noo sahlaan inaan anaguna markaa informationka aan ka hayno basically aan ku sarayno waxa deegaankaasi uu u baahan yahay deegaanka ceelku ka jabay ee kulaal waxaa sidoo kale ku sugan qoysas xoolodhaqataa oo ka soo hayaamay gobollo ay ka mid yihiin nugaal bari qaybo ka mida sool iyo sanaag maxamed cabdilaahi ayaa xusay isla maalintii ay ka dhegaysteen warkaasi inay xidhiidh la sameeyeen xafiiska guud ee hay-addu ku leedahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana maalintaasi kadib ay direen koox farsamo yaqaanaa kuwaasoo soo ogaada cilladda haysata ceelka ceelka waxaa laga qabtay shaqo aad u ballaadhan waxaa la saaray dhammaan baybiskii ku jiray waxaa la saaray bomkii biyaha soo saarayey oo bam cusub oo noocan hadda ugu orginaalsan dunida ama arian africa laga isticmaalo oo grand fosa la saaray hargihiisi wata waxaa loo sameeyey motoorkii dabkii motoorkii iyo systemkii biyaha ceel ka soo saaraya baa la kala duway oo adeeg xirfadlayaasha a r c ee dhanka biyuhu aada ugu taabaran yihiin ama contrabaner baa lagu xidhay cusub oo loo soo iibiyey ceelkaas muddo habeena iyadoo dalku deegaanku ay dul tuban yihiin rajaynayaan inay biyo helayaan biri subax ba ilaahay nagu guulayay mishinkaas muddo aan saacad aan ku qiyaasi karo koob iyo tobankii habeennimo buu ceelkaasi kacay biyihii ugu horreysay laga soo saaray waa la rakibay subaxii labaad ee isla shaqadu socotayna shaqadu socotayna ceelkaas biyihii baa laga soo saaray dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay ka raja xumaalaye ka raja xumaayeen kusii noolaanshaha deegaanka kulaal ama magaalada kulaal haddaan biyaha la helin waxaa ka mid a xoogahaan helayno ama aan deegaanka ka helayno in dad deegaanka uga hayaamay biyola-aan darteed ay deegaanka dib uga soo laa ugu soo laabanayaan ay guryahoodii iyo deegaankoodii ama qoysaskoodii dib ula madoobayaan waxaa ka mid a dadkii reer guuraaga ahaa xoolaha yar u hadheen aan badnaynba ee deegaanka kala baxsaday xoolahoodii ama biyo la raadiyey inay dib ugu soo laabanayaan deegaankoodii iyo dhulka yaqaaneen iyo meelihii xoolahooda biyoqabatinka ku ahaayeen waxaa ka mid a inay dib u soo laabatay rajadii degsiimo ee deegaanka kulaal waxaa ka mid a in xoolihii nugulka ahaa ay deegaankii biyihii ka cabayaan ifan xayawaankii maxaa muddadii ceelku jabnaa oo gaadhaysay soddon iyo lix casho waxaa harraad u dhintay xolo badan inkastoo aysan noo suuro gelin inaannu helo tiro saxa qoysaska deegaanka ku hadhay ayaa waxay biyo u keeni jiray booyado uga soo dhaamin jiray ceelal ku yaalla deegaana ay ka mid yihiin duud caraale iyo booda cadde booyada biyaha ayaa deegaankaasi ku keeni jirtay lacag gaadhaysa laba boqol oo dollar saacirdiid xasan cilmi waxa uu ka mid yahay xoolodhaqatada ku nool deegaanka kulaal waxaanu raadiyo ergo u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in loo hagaajiyey ceelkii deegaankaasi qoyskiisuna uu tiri ahaan ka kooban yahay sagaal ruux uuna leeyahay xoolo gaadhaya laba boqol iyo soddon neef oo adhaya iyo toddoba iyo toban halaad oo geela wallaahi taa lama qad qiyaasi karo maxaa meel biyo biyo la-aan biyuhu waa nolosha kooraad meel biyihii ka go-een bay ahayd ceelkii uu ka jabay markeedii horena ceelal kale oo ku dhow dhow oo xita biyo looga soo qaadan karo aan lahayn sida aa idinba ka warqabtaan toddobaatan kilomitr aa ugu yar biyaha ugu dhow ay u jiraan aad buu dareenkay ugu fiican yahay ceelkiina waa la hagaajiyey wuuna fiican yahay intii ma garanaysay dee wixii laga qaban karaya waa laga qabtay saardid ayaa tilmaamay in muddadii uu ciladaysnaa ceelku lagu yeeshay lacag gaadhaysa lix boqol oo dollar uu xoolihiisaa biyo ugu dhaamiyey lacagtaasi lagu leeyahay ayuu rajaynayaa inuu iska bixiyo marka xooluhu iib fiican u helaan deegaanka kulaal ayaa roob fiicani ka da'ay xilli roobaadkii dayrta ayna dhaafay ee sannadkii hore faarax dubad raadiyo wergo magaalada laascano
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadani ergawa